xilli ay dhowaan dowladda federaalka ee soomaaliya soo saartay amaro lagu joojinayo isu imaatinka bulshada iyo banaanbaxyo sababi kara inuu bulshada si xowli ah ugu faafo xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa waxaa maanta xafiiska guddoomiyaha maamulka degmada jawhar cusmaan maxamed mukhtaar baari ka soo baxday wareegto lagu mamnuucayo isu soo baxyo iyo weliba kulamo bulshada oo lagu sameeyo magaalada jawhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle warqada ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha maamulka degmada jawhar islamarkaana nuqul ka mida lasoo gaarsiiyo warqabadka idaacadii snai ee magaalada jawhar ayaa u qornayd maamulka degmada jawhar oo tixgelinaya baaqyada caalamiga iyo weliba kuwa dowliga ah ee la xiriira xakamaynta xanuunka dilaaga ee covid sagaal iyo toban oo saameyn ballaaran ku haya dalka waxa uu soo saaray qodobada ay ka midka yihiin kow in la kordhiyo wacyigelinta xanuunka coronavirus si looga taxadaro halista cudurkan labo in dadweynaha magaalada jawhar ay joojiyaan kulamada sida shirarka xafladaha iyo aroosyada iyo wixii la midka saddex in si saxa loogu hoggaansamo dhammaan digniinada ay bixinayaan howlwadeennada caafimaad ee ku saabsan ka hortagga faafidda xanuunka covid sagaal iyo toban in loo hoggaansamo awaamiirta caafimaad ee amarada dowliga ah ee kasoo baxaya maamulka gobolka iyo weliba kan degmada jawhar ayaa lagu yiri warka qoraalka ee kasoo baxay xafiiska guddoomiyaha maamulka degmada jawhar cusmaan maxamed mukhtaar baarey warkan ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha maamulka degmada jawhar ayaa kusoo beegmaya xilli dhowaan wasaaradda caafimaadka maamulka hirshabeelle ay shaacisay in tirada kiisaska covid sagaal iyo toban ee laga diiwaan geliyey deegaanada hirshabeelle ay gaarayaan konton iyo saddex kiis